akhriska waxaa lagu micneeyaa hanaan uu qofka ku aqriyi karo qoraal daabacan isaga oo dareenkiisa soo jeedo si uu u fahmo una dhuuxo micnaha muuqda iyo kan dahsoon ee ku jira buugga wargeyska amaba majalada uu akhrinayo akhrisku wuxuu kobciyaa aqoonta iyo garaadka qofka awooddiisa wax sababeyn ayuu xoojiyaa wuxuu marar kalena ka caawiyaa inuu ka fikiro waxa qarsoon ee aan u muuqan karin taasi oo ka dhigan in akhrisku ka shaqaysiiyo awoodeenna mal awaalka qof waliba ma yeelan karo xirfad akhris sababtoo ah akhrisku waa xirfad qofka lagu tababaro dunida horumartay qofka akhriska waxaa lagu tababaraa inta uu yar yahay ee uu dhiganayo dugsiga hoose amaba dhexe bulshadeenuse ma lahan caado akhris waana malaha halka inagaga dhacday naaneysta tilmaamaysa inaan nahay bulsho hadal balse taasi kama dhigna in guud ahaan bulshadeenna ay yihiin kuwa aanan waxba akhrin kowsar dhimbil oo ah arday jaamacadeed ayaa tusaale u ah dhalintaasi inkastoo ay rumaysan tahay inaysan weli yeelin caado akhris haddana waxay inoo sheegtay inta buug oo ay akhriso sanadkii walaahi maadaama bulsho oral la yirahdo bulsho hadalna la yiraahdo qofka shaqsiga way adagta inuu caado aqris yeesto walaahi aniga waxaan aqriska bilaa labada kun iyo tobankii inaan maktabadaha waxaabaas wax ka aqriyo ilaa haddana maxay dawaan ku jiraa inkastaan isdhahay meesha ku fiicnad maadan gaarin oo weli wax badan baa kuu dhiman inaad naftaada si fiican usii xakamaysid baa kuu dhiman sanadkiina marka la yiraahdo waxaan isqiyaasay in ugu yaraan shan labaatan buug aan aqriyo marka ilaa haddana waxaan rajeynaya inaan caado aqriso si ku wanaagsanay inaan yeesho hadduu alliidmo inta la mid ah kowsar ee leh xirfad akhris waxaa weheliya kuwa kale oo akhriska jecel balse aanan weli la qabsan sida ikraam beyle dhabaantii buwaagaan akhriyo way jiraan laka caado ma lihi buwaagaan akhriyo way jiraan waana jecelahay buwaagtii inaan akhriyo oo maxaa ku rahdaa weliba kuwa aadka ii soo jiita ee nolosha diibliga ka hadlaayo marka waa sida qaar badan oo ka mid ah bulshadeenna si gaar ah dhallinyarada waxay marar kala duwan isku dayayaan inay yeeshaan xirfad akhris mase u suuragasho qaybtood ayaa inta badan buugga bilaaba meel dhexe kaga taga halka kuwana ay shan buug intay furaan aysan midna dhammayn bahda leh xirfadda akhris ayaa qaba in dhalintaasi ay u baahan yihiin inay keliya qeexaan sababta ay u akhriyaan buugga buug yar oo fudud oo aan bogag badnayn oo ruuxu ku bilaabaa iskudaygiisa waa mid kale oo caawin karta